wasiirka wasaaradda beero iyo waraabka dowladda federaalk soomaaliya xildhibaan maxamed cabdi xayir maareeye yaa la kulami iskaashitooyinka beeraleyda ee ku dhisan koonfur galbeed soomaaliya wayna isukula dowhey sada xilkaasnimada leh had iyo jeeriyan ku goonta koronqaadow kuwalhasaarowga dalka wasiirka web ay ka bogaadiyeen iskaashatada socdaalshay shaqee iskuwada gobolada dalka ee lankamada dare socdaalka xoojinta tacabashada beero iyo laqobsiga isbedelka cimilada ee sanadka wasiir maxamed cabdi xayir maaree wasiirka wasaarada beero iyo waraabka iyo weyba usisaasaata u ku dowahey sida beeraleydiiyo hormari koran walhasaarowga dalka
iskaashatooyinka horu soomaaliyeeda dowlad goboleedka galmudug kuwaasa sidaan horena xagga uga sheegay kuusmareeb wax badan oo kamida aynu qabanayo wasaarad ahaan ama heer wasaaradaha labada heer dowlad laakiin aanu la-nahay systemkii aanu beerleyda oo dhan u gaayo sidaan hore u sheegay saqaafeeda ku jira in la dhiso qaabdhismeedka aanu ku gaari karno beeraleyda soomaaliyeed meel kastay joogaan iskaashatooyinka in lala sameeyo qaabdhismeed wasaaradaha beeraha ee labada heere dowladu ay kula xidhiidaan si aanu ugu gudbino aqoonta beeraha qalabka aan heli karno uga caawino suuqgeynta beeraha ay soo saareen waxaan ka xumahay in beeraleyda koonfur galbeed ay la wadaageen waxa ay halkan ka soo saaraan faydaba oo muqdisho u jirta laba boqol iyo afartan oo la mid ah adduunka kale inuu u socon karo hal saac iyo bar uu ku gaari karo muqdisho inay wax soo saarkooda leegay geeyaan ama cid ka galata ay laayihiin ama uu qiimihiisu hadday soo saarayaan loo soo baxay waxaanu kaa shaqayn doonaa beerleyda sidii ay waxyaalaha soo saaraan suuqeyn u sameeyaan waxaan ogahay in dalkeena la keeno qudaar nooc kasta oo kashkoolsku ku jiraan ama qudaarta ay ku jirto halkan baynaba looga leedahay suuq oo haddana laga keenayo nairobi ama diyaarada lagu keeno meela ka dhaadheer laga keeno nairobi meel ka dheer ama kenya meel aada uga dheer laga keeno oo suuqa xamala ku jiro waxaan ka shaqayn doonaa sidii loo joojin laasta guddi baa magacaabay guddi baa magacaabay inay soo ogaadaan waxyaalaha dalkeenu hodalka ku yahay dadkeenu soo saari karayo ee laga keeniyo banaanka